in uriidu an unkicaka ixda bnataya haatayni ilaa qawlih amaaniya xijaj maalikiyadu saas si laeg waxay qaateen markaa acdaartu inay waxa weeye wujubu lacdaari lilkhasmi lilkhasmi muji markaa nusqadu wax yani sheekh muxuu qoray ha abbaqiyat hamzadaa horrayso ba'daa dambaysa may waa caadi biabaqiyat ba'da kale waa iska geliyey yani biabaqiyat abaqiyat laka xujatun xuja miyay kuu hadhay yani sidaas iyada oo kale maalikiyadu waxay ka qaateen wujubu lacdaar yani in markaa loo cudur daaro markaysa waxaan markaa yani khasmiga oo loogu cudur daarayo la weydiinayo yani cudurdaariyadu si ay u dhammaadaan xuja miyay ku hadhay waxay ka qaateen laucadibanahu cadaaban shadiidan aw laadbaxanahu aw layaatiyanii bisulطaani mubiin calaa kulli xaal yani markaa amaal yani markaa miaalo badan ayaa markaysa waxaan markaa jira markaa sidaas aawadeed jamaahiirtu halkaas iyadaabay mareen waxay kaloo deliishadeen sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa marka waxa weeye nebiyada lagu sheegay sharaaicdoodii in markaa yani nebi moxamed sharci u tahay baa laga qaadanaya waxaa la mida weeye hadiyakum sunan aladiina min qablikum calaa kulli xaal adiladaas marka ayay ka deliishadeen sheikha abu isxaaq ashiraazi la yidhaahdo kitaabkiisa atabsira wuxuu aada ugu nuxnuxsanayaa ra'yiga jamaahiirta ayuu waafaqaya oo shaaficiyada badankoodu ra'yiga ay ku tageen waa khilaafaya sidaas aawadeed markaysa waxa markaa shubha kastooo afarka shaaficiyadu ay xujaysato waa ka jawaabayaa waanu daciifinayaa aad iyo aad buu ugu nuxnuxsanayaa waxaanu waafaqayaa isagu markaa ra'yiga jamaahiirta ayuu waafaqaya walam yakun ma ahaanin mukallafan ay huwa nebigu sala allahu alayh wasalama mukallafan mid la kelifay ay huwa isaga la kelifay bisharcin sharci lagu kelifay yani qabla alwadci soo degitaanka waxaygu soo degay ka hor yacni sallaa calayhi illaahu ilaahay ha ku salliye yacni oo u naxariisto raxmad gaare oo khaasa ahe yacni wax markaa yacni sharciya in lagu kelifay ma jirin culamada qaar baa waxay yidhaahdeen markaa sharaa'icdii ambiyadii hore o dhan laguma kelifine sharciga nebi ibraahim khaasatan baa lagu kelifay wa huwa markaa yacni nebiga sala allahu alayhi wasalama walummatu iyo ummaddu bacdu kullifa intaa dabadeed baa la kelifay markii waxygu soo degay dabadeed ilaa ida takliif inuu takliifku markaa yani ahaado mooyaane ay ilaa ida intafaa inuu marka isagaa maqnaado mooyaane atakliifu binasi intafaa nas inuu ku maqnaado wuxuu daliil diido inuu mukallaf ku yahay mooyaane wixii kale mukallaf buu ku yahay waqiila laa waxaa kaloo la yidhi markaysagaa maya mukallafkuma aha wixii markaa yacni daliil uu sheego inay sharci ahaan ugala midnahay mooyaane waalkhulfu khilaafku fiima shar fiima shurica wuxuu ku saabsan yahay wixii laba shardi yeeshay wixii sharcigeenna lagu sharciyeeyey oo laynoogu sheegay sharcigeennaa looga jeeda walam yakun aanu ahaanin daacin wax u yeedhayaa ilayhi yacni in markaa shaygaa la sameeyo sumica markaysagaa mid la maqlay wa mufhimu lbaili min kulli khabar fi lwadci aw naqsi min araawin xasar wa mufhimu lbaili baail wixii ku garansiiya min kulli khabarin khabar dhammaantii xaaluu ka mid yahay fi lwadci inxasara waa koobmay oo waa gudagalay oo wuxuu ku koobmay fi lwadci mawduucnimo aw naqsin ama nuqsaan markaa min araawi raawiga xaggiisa markaa yacni ka xasishay halkana wuxuu inoo tilmaamayaa wax kasta oo markaa ku tusinaya macno baatil ah macnaha baatilka oo markaa yacni in adilada la jamciya aynay suurtoobi karin yaqiinigaayaye isaga in la jamciya aynay dhici karin waxay noqonaysaa markaysagaa daliilka in wax ka sii yihiin oo marka hore ama daliilku waa saxiix laakiin naqsi iyo markaysagaa wax laga gooyey iyo wax ka dhacay iyo umuuro noocaasaa ku jira sidaas aawadeed baa markaysagaa macnihiisii u noqday macno markaysagaa ansaxnay ama waxa weeye marka horeba waa mawduuco waa khabar markaysagaa aan la cuskan karin tusaalihiisu waxay ahaatay yacni waxa weeye nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ara'aytakum laylatakum haadihi faina calىa ra'si mi'ati sanati minha laa yabqa miman huwa lyawma alaa ahri ardi miman huwa calaa dahri lyawmi calaa dahri اlardi alyawma axadun yani nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam yani boqol sano oo hadda laga bilaabo boqol sano marka laga joogo waxa arlada korkeeda jooga yacni qof ka hadhi maayo waxa maanta arlada korkeeda jooga boqolkaasana markay ka soo wareegaan qof ka hadhi maayo ka baaqi noqon maayo sidaas iyada ah ayuu markaa waxa weeye xadiidku tilmaamay cumar bnu yani cabdillaahi bnu cumar waxa uu yihi dadkii waxa weeye way markaa qaldameen oo markaa eraygii alyawma ayay xadfeen dabeedna waxay noqotay fa inna calaa ra'si mi'ati sanatin minha laa yabqaa minman huwa calaa dahri alardi axadun macnihii markaa wuxuu noqday waa isbeddelayoo macno faasida buu noqday oo boqol sano marka laga joogo wax allo waxa arlada korkiisa saa korkeeda saaran qof ma jirayo bimacnaa adduunyadu waa halaagsamaysaayoo cid baaqi noqonaysaa markaa ma jirto macnihi saasuu noqday alyawma ka dhacday alyawma markay ka dhacday macnihii wuxuu noqdayba macno faasida markaasay dadki isla dhex marin oo yidhahdeen waxaa la yidhi boqol sano marka laga joogo adduunyadu waa halaagsamaysaa cidima noolaanayso wax noolaanaya ma jiro markaa naqsi raawiga xaggiisa ka xasilo alyawma ay ka dhacday bay ahayd waxaa kaloo suurtoobi karta waxa weeye yani waxyaalaha qaarkood inay u dhacaan yani markaa wadci yani mawduucnimo inay u dhacaan baa suuroobi karta lagu been abuurtay nebiga sala allahu alayh wasalam wa mufhimu lbaaili wax kastoo baailku garasiya min kulli khabarin oo khabar kasta ka mid ahaaday xaaluu khabar kasta ka mid ahaaday inxasara waa koobmay fi lwadci markaysagaa mawduucnimuu ku koobnay inuu mawduuc iyo been abuur yahay aw naqsin ama nuqsaan buu ku koobmay nuqsaantaasoo min araawi raawiga xaggiisa ka xasishay waa inuu adiladii qaciga ahee yaqiiniga ahayd uu khilaafayo in lala jamciyo yani markaa aynay suuroobi karin oo ta'wiil wax la yidhaahda aanu ku bannaanayn amaa hadduu ta'wiil ku bannaan yahay oo lala jamcin karo adilada markaysagaa sharciga ah xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in waxa weeye in lala jamcinayo oo aan la odhanaynin yani markaa waa mawduuc iyo wax la mida waa inaan la odhanayn qaala zarkashi kullu khabarin awhama baطila walam yaqbal الta'wiila ima limucaaradatihi lidaliil caqliyi aw ilqaطciyi الnaqliyi wa huwa almutawaatiru can saaxibi sharci mumtanicun suduuruhu qaطcan khabar kasta oo markaysaga yani kumoodsiiye baail ta'wiilna aan aqbali karin oo adilada qaciga ee yaqiiniga aan waafiqi karaynin oo wax in lala inta la awilo lala kulmiya aynay suuroobi karaynin waxa markaa mustaxiil ah inay ka soo fulaba oo marka horeba nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku hadlaa waa mustaxiil ka akhbaarin rawataha azanaadiqatu tukhaalifu alqaطca yani markaa sida markaa akhbaar yani ay soo wariyeen nimanka zanaadiqada la yidhaahdaa ee markaysagaa gaalada ee sharaa'icda markaa yani shareecada islaamka muujistay inay soo gudagaleen inay soo galeen doonayeena markaysaga usoo galay inay fasahaadiyaan tukhaalifu lqaطca qasda shayni lidiini ay liqasdi shayni lidiini aynay markaa yani u sheegeen akhbaartaas siday inay diinta fool xumeeyaan darteed waqad nuqila can bacdi man yunaafiru ahla alxadiisi ka xadiisi caraqi lkhayli albaxru muxiid mujalladka lixaad yani safcadda boqol iyo toddoba iyo labaatan daaru lkutubi dabcadda la yidhahda ee sideedda mujallada marka xadiiska uu tilmaamayo caraqulkhaylka ku saabsani yani waa xadiis markaysaga waxan khabiis ah mid zindiiq ah oo markaysaga waxan markaa yani muslim aan ahayn baana yani markaa been abuurtay wa ilaa qof muslim waxa inuu been abuurto ma suuragal ah wuxuu sheegayaa in allaha khalaqa alkhayla faajra faajraahu ilaahay waxa weeye faraskuu abuuray ama farduhu abuuray markaasuu dabeedna markaysaga waxba kaga ordisiiyey markuu orday buu faraskii dhididay markuu dhididay buu fakhalaqa nafsahu min alcaraqi wuxuu leeyahay markaysagaa zindiiqaasi waxa uu leeyahay oo nebiga u tiirinayaa dabadeed markaysa waxaan markaa dhididkiibuu naftiisa ilaahay ka abuuray daatadiisa ka abuuray tacaala allahu camaa yaquulu culwan kabiira marka waxa weeye yani caraqulkhaylka xadiiska u tilmaamayaa kaas weeye kutubta musalaxuna waa soo raraanoo waxa weeye tadriib raawigii waad ku arki kartaayo way sheegayaan kii been abuurtay xataa ku magacaabaya tadriib raawiga hadda ka eg markuu qaybta wadciga iyo ka warramaya xadiiska uu ku tilmaamaya zirkashina waa kaas walwadcu markaa been abuurku linisyaani ilowshiyuu u sugnaaday watarhiibi cabsigelin buu u sugnaaday walkaladi qalad dhacay buu u sugnaaday altanfiiri caydhin markaa diinta layska caydhinayuu u sugnaaday cadfun bikayri caatifin weeye watarkiibi jeclaysiin markaa diinta la jeclaysiinaya ayuu u sugnaaday wuxuu inoo tilmaamaya asbaabta wax loo wadciyo ee loo loogu been abuurtaa nebiga maxay tahy asbaabuhu waa kala duwantao qaarba waxbay u been abuurtaa qaar baa takasub uga jeedo inay markaysa waxa kasab ka helaan bay uga jeedaan oo sida nimanka qasaasiinta ee markaysa waxaan qisada iyo sheekada badan waxyaalo badanoo markaysaga aan jirin bay markaysagaa sheegaan waxyaalo badanoo aan jirin ayay sheegaan waxaa markaa dhacday baa la yidhi uma yani waxaa dhacday yaxya bnu maciin iyo axmed ibnu xambal labadii markaa caalime waaweynaa labadii imaam ayaa waxa la masaajid bay ku tukadeen mid kasaasoo kuwan markaa sheekada badan ee dadka markaysagaa intuu u sheekeeyo lacagta ka gurta ee yidhahda keenkeena markay dabeedna markaysaa markaa dadkii yani sheekadii la dhaca ee bartanka uu marayo ayuu odhanayaa markaysaga bal hadday dhibdhiba mid noocaas ah ayaa waxa weeye markaysagaa masaajidkii ka kacay dabeedna markaysagaa wuxuu ihi xadaanii yaxya bnu maciin wa axmed ibnu xambal yani halkiibu markaysaa waa sanadu sanad buu dabada qabsaday markaysa waa markaa yaxya bnu maciin iyo axmed ibnu xambal baa iga warramay yacni halkaasuu dabeedna ka saaray inuu nebigu sidaa iyo sidaa yidhi intuu sanadkii taxay dabeedna sanad taxay a halkiiba is-eegeen iyadii waa yaabeen waxana waxay weligood maqleen maaha a dadkii marka waxa weeye markuu caynka ku yidhi buu yaxya bnu maciin u yeedhay markaasuu yidhi maxaad axaadiistanaa sheegaysaa waa maxay markaasuu yidhi de waa caynkaas saxiix ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal baa ii warramo caynkaas sanadkiisu waa sidaasoo caynkaa weeye weli magacoodunbuu maqlaye weligoodna ma arag halkiibuu ku yidhi markaysaga war waxaan anagu kumaanu warramin yacni yaxya ibnu maciinna waa aniga axmed ibnu xambalna waa kan markaasuu yidhi weligay baan maqli jiray yaxya ibnu maciin ninka la yidhaahdaa nacas weeye weligay baan maqli jiray ma waxaad doonaysaa buui keligaa yaxya ibnu maciin lagu yidhahdo toddoba iyo toban baad ka tiriyey buui inta yaxya ibnu maciin la yidhahdo hadda bal mukaabarada intaa leeg toddoba iyo toban yacni ayaan ka tiriyey buui inta markaa la yidhahdo yaxya ibnu maciin yacni halkii uu isagoo ku jeesjeesayuu dabeedna markaysaga ka kacay marka niman kasaasiin la yidhahdo kasab kaga doona horta sidaas waa u samayn jiray waxyaalaha kale markaa loo samayn jiray waxaa ka mid a maqaasida in diinta la fasahaadiyaa ka mid a oo nimanka zanaadiqadu axaadiise aad u fara badan bay nebiga ku been abuurteen sala allahu alayh wasalam qaarkood waxa weeye zandaqaa loo dilay markii la dilayay bay waxay yidhaahdeen yacni oo sidaa yeelaysaan afar kun oo xadiisaan ayaan dhigay oo aan nebiga ku been abuurtay afartii kun oo xadiisna dadka hayo markaysaga aan ku wasacay sidaa yeelaysaan ya yani malaa mid baa is yidhi halagu cafiyo markaasuu yihi intaasoo xadiis baan markaysaga waxay wadciyey intaas oo kun oo xadiis ayaa nebiga ku been abuurtay a marka waxa weeye waxa la yidhi markaysaga marka waxba lama daynay waxa la taciishu laha aljahaabida yacni culamada markaysaga waxaan muxadisiinta markaysaga kala shaandhayn doonta marka axaadiista nebiga lagu been abuurtay aad bay u fara badan tahay a waxaa kaloo ka mida maxaamaatan lilmadhab ama nusratan markaysa waxaan markaa lilmuctaqad yacni caqiide markaysa waxaan markaa xun oo kale inuu ictiqaadsan yahay ka mid ah dabeedna caqiidadaa xun uu ictiqaadsan yahay si ugu gargaaro ayuu axaadiis ugu ku been abuurtay ama caqiide xunba ma ictiqaadsanee madhab buu u tacasubaa yacni si marka waxa weeye hayru maxmuuda buu ugu tacasuba tacasubkaa ugu tacasubo wuxuu doonayaa imaamka a'immada inuu ka wada kor mariyo imaamada kalena markaysagaa inuu hoos u dhigo cagta hoosteeda geliyo ayuu doonaya taasina waxay waxyaalo fara badan oo wadciya ay sababtay waxaa ka mid a markaysaga waxyaalaha been abuurkee sidaas lagu sameeyey inay qaarkood marka ay yidhaahdeen ay been abuurteen axaadiis ay abu xaniifa ku ammaanayaan shaaficina ku maagayaan oo ay ku tilmaamayaan shar iyo xumaan oo ay yidhahdeen markaysagaa intaysana taxeen yacni waxaan markaa yacni nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam yacni ummaddeeda waxaa ka soo baxaya nin la yidhaahdo nucmaan ibnu saabit ninkaasi waa siraaju ummati yacni qoraxdii ummaddayda weeye waxaana ummaddayda ka soo baxaya nin maxamed ibnu idriis la yidhaahdo ninkaasina waxa weeye waa sharun min ibliis ibliis waa ka shar baday yacni waxyaalaha ay been abuurteenee muxaamaatan lilmadhab yani wa tacasuban lilmadhab tacasub madhabta loo tacasubayo kuwa kalena la doonaya cagta hoosteeda in la geliyo waxyaalaha loo wadciyeyna asbaabahaas waa ka mid waxyaalaha markaysaga wadciga keensada waxaa ka mid a tarkiib qofka la doonayo diinta in la jeclaysiiyo sida waxa weeye inay qaarkood ay sameeyeen fadaa'il ay suuradahoo dhan u wada dejiyeen a oo sanad ina intay markaa taxeen ayay waxay yidhaahdeen yacni markaa yacni suuradaha boqol iyo afar iyo tobanka suuradood suurad kasta waxay u sameeyeen xadiis mawduuca kuwii axaadiis lahaa iyo kuwii aan lahayn kuwii fadaa'ili ku soo aroortay iyo kuwiina ku soo aroorin taasna markaysa waxaan wadci bay ku sameeyeen waxaa la weydiiyey qaarkooda lagu yidhi yacni halkaad ka haysaa sanadkan fadaa'ilu suwar aad wax kaga warinayso dabeedna markaysagaa waxa uu yidhi waxaan arkay buu yihi dadkii waa fiqigii abu xaniife iyo maqaazidii ibnu isxaaq ku mashquulay qur'aankii ka mashquulay markaasaan waxaan doonayaa markaysagaa qur'aankii inay dadku u soo jeestaan sidaasaan markaysa waxaan markaa yacni sanadkan ku yimi buuri bimacnaa saasaan ugu been abuurtay a yacni saasaan ugu been dabeed waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen annagu nebiga waa u been abuuranaynaa bimacnaa shareecadiisii baanu doonaynaa inaanu anfacnay nebiga kuma been abuuranayno ee waxa weeye waa kadibun lahu bay yidhahdeen taasna markaysa waxa markaa xadiis markaa munkar ah oo markaysa waxa dacfigiisu uu daran yahay ziyaado uu dacfigeedu daran yaho munkara ah ood sheegaysa markaysa waxaan markaa liyudila annaasa ziyaadadaasay laamu tacliil ka dhigeen culamaduna waxay ahay ziyaadadaasi ma asixina waa munkar laakiin haddiiba laga soo qaado inay asaxdo calaa sabiili fardi wataqdiir waxaa lagu xambaari lahaa in markaa looga jeedo laamu sayrurati walcaaqiba in looga jeedee aan looga jeedin laamu tacliil marka farqi ma kala laha in waxa weeye wuxuu u been abuuranayaa in qasdigeedu tahay shareecada wax u tahay shareecada waxyeel wax farqiya ma kala laha waxyaalaha markaa loo been abuurto waxaa ka mid a tarhiib yani qofka la doonaya macsi in laga markaa yani argagax geliyo ayaa waxaa la doonayaa macsidaa in laga bajiyo markaasaa waxaa weeye markaa yani loo sheegay yani markaa dhibaatooyin waaweyn sida markaysa waxaan taariku salaadka waxyaalaha markaa dadka qaarkood ay u sameeyeen oo ay yidhahdeen ninka salaadda markaysa waxaan markaa aan tukan yani saddex ciqaabood adduunyada lagu siiya saddexna qabriga saddexna caynkan saddexna yani wax ilaa shan iyo toban ay gaadhsiiyeen ama ay tilmaameen markaysagaa dunuubta qaarkood ay yidhaahdeen dembi yar ay markaa yani ku ka dhalinayaan ciqaab aad iyo aad u weyn oo ay odhanayaan markaysa waxaan markaa kun naarood iyo kun waadi iyo kun caynkan iyo waxa boqolaal saasa markaysaga ay sheegayaan markaa tarhiibna waa loo sameeya waxyaalaha loo sameeya waxaa ka mid a nisyaan iyo kalad markaysa waxaan markaa ka dhaca yani markaa raawiga kalad baa raawiga ku dhacay oo markaa wadci iyo been abuur uma qastinin waxaa loo tusaaleeyaa nin markaa la yidhaahdo thaabit ibnu muusa ayaa wuxuu soo galay nin shiikha oo markaysaga xalqad markaa yani axaadiis markaa yani u laqimaya sanadkiibuu markaa tahay dabeed sanadkiibuu maqlay markuu soo galay wuxuu maqlay sanadkii markaysa waxaan markaa uu shiikhaasi wax ku werinayay markuu shiikhi markaa waxa weeye sanadkii waa dad baa qoranaya qoraalkii ay qoranayeen ayuu dabeedna wuxuu markaa arkay inankan markaa la yahaa thaabit ibnu muusa oo wejigiisa cibaada ay ka muuqato iyo markaysagaa nuur iyo iftiin ka muuqda markaasuu dabeedna waxa uu yidhi jumla muctarida hadal markaysa waxaan markaa yani uu macnaha ishaaraya ayuu yidhiyo waxa uu yihi man kasurat salaatuhu bileyl xasuna wajhuhu fi nahaari dadkii waxay moodeen qaarkood in waxa weeye xadiidka uu sheegaya inay tahay qaala rasuulullahi buu ku joogay sala allahu alayhi wasalam halkaasuu ku joogay dadkii intay qoranayeen buu kelmaddaa yaro tuuray mudraj bay iska ahay kelmaddii marka waxa weeye wadci ahaan loolama qasdinin dad baa waxay u qaateen sanadkii inay leedahay oo nebigu inuu yidhi man kasurat salaatuhu bileyli xasuna wajhuhu fi nahaari markaa kalad bay ku dhacday nisyaan lafteeda waa ku dhacdaa raawigu markaysaga inuu wax ismoodsiiyo oo dabeedna saas yada ay ku timaado waxa uu yidhi markaa yacni sheikha la yidhaahdo suyuuti waalwaadicuuna bacduhum liyufsida diinan wa bacdu nasra ra'yin qasada kada takasuban wa bacdun qad rawaa lilumaraa'i maa yuwaafiqu lhawa wa sharuhum suufiyatun qad wadacuu muxtasibiina alajra fima yadacuu faqubilat minhum rukunan lahumu xataa abaanaha alulaa humu humu kalwaadiciina fi fadaa'ili الsuwar faman rawaaha fi kitaabihi fadar anwaacdii aynu sheegnay buu tiltilmaamay waxaanuu yidhi waxa ugu shar badan kuwa waadiciinta ah suufiyo yani wadcisay axaadiis ku been abuuratay iyagoo ajar weliba ku doonayo yani markaa doonaya inay ajar ku helaan walwadcu marka isaga yani been abuurku linisyaani lowshiyuu usugnaaday watarhiibi cabsigelin buu usugnaaday walgalai alad buu usugnaaday atanfiri buu usugnaaday marka yani ka yani markaa eryis markaa diinta layska eryayo watarhiibi cabsijeclaysiin buu usugnaaday wa bacda an bucisa khayru lcarabi markii la soo saaray nebiga sala allahu alayhi wasalam dabadeed dacwo nubu'ati miha lilkadibi waxaa bannaan dacwo nubuwati iyo dacwo nubu'ati nusakha qaarba sibay qorayaan sheegashada nebinimo la sheegto in miha nisbe lilkadibi markaa been u nisbe waxa uu inoo tilmaamayaa waxyaalaha khabarrada la qadcinaya beennimadooda waxaa ka mid a in waxa weeye nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dabadeed indabadii in la sheegto yacni markaa nebinimo yacni dib laga soo bixiyey taas iyadii waxay ka mid tahay khabarrada la qadcinayo markaa beennimadooda taasay ka mid tahay waxaana u daliila markaa yacni aayaadka aayadda iyo waxa weeye axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee mutawaatirka ah aayaddu waxa weeye walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin yacni axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam laa nebiya bacdii baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka waxa weeye nebinimada dabadii la sheegtay waxay noqonaysaa kadib iyo been amaa nebi ciise waa ka dambaynaya arrinka ah nebi ciise waa ka horreeyey sidaas aawoodee isagu markaa cidda loo jeeda kama mid aha wa bacda an bucisa markii lasoo saaray dabada khayrulcarabi carabkii ugu khayrka badnaa carab iyo cajamba waa ugu khayr badnaayo nadmiguu ku hagaajisanayaa dacwo nubuwati nebinimo sheegashada la sheegto inmiha u nisbe lilkadibi been u nisbe wamantafa yani inmiha yani mafcuulka inmibu markaa ku yani ku cadfan yahay haaduu ku cadfan yahay wamaa ay waladii kiina u nisbe intafaa la waayey wujuuduhu yani joogitaankiisa ama jiritaankiisa oo min nasi nas ahaatay cinda dawilxadiisi marka ahluxadiiska agtooda kuwa xadiiska u saaxiibkaa agtooda laga waayey bacda alfaxsi markii la baadhay dabadeed taana beennimo u nisbe wa bacda maa yunsabu wa bacda maa kii markaa barhkii yunsabu loo nisbeeyo lilnabiyi nabiga sala allahu alayh wasalam yacni kaasna marka waxaad u nisbaysaa qaar ka midana been u nisbe wa khabaralaaxaadi khabarka khabarulaaxaadkaana yacni waxaad u nisbaysaa been u nisbe fi saniyi qowlka markaysa waxaan markaa mashhuurkee caankaa ama sarreeya marka lagu socdo xaysu dawaaci naqlihi tawaatura goortii waxa weeye raritaanka lagu soo rarayo tawaatur yacni naraa lahaa low qaalahu taqarura naraa taqaruran laha aynu u arkayno inay u sugan tahay low qaalahu hadduu nebigu odhan lahaa sala allahu alayh wasalam inay u sugnaan lahay tawaaturo dacaawi tawaatur ay ku jirto uu tawaaturi lahaa haddii tawaaturkii laga waayo markaana been u nisbe waxau inoo tilmaamayaa wixii xadiisee dawaawinta islaamka laga waayo waxay noqonayaa markaa inay kadib noqoto been ay noqoto marka culammadu waxay baxsiyeen ee ay aad u baadheen baadheen ee dabeedna markaysagaa la waayey dadka qaar hadday sheegtaan waxay noqonaysaa kadib iyo been abuur bay noqonaysaa yacni siyuuti waxa uu ku odhanayaa tadriibu raawiga wa qaala ibnu ljawzi maa axsana qawla alqaa'ili idaa ra'ayta alxadiisa yubaayinu almacquula wa yukhaalifu almanquula aw yunaaqidu lusuula faclam annahu mawduucun قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والم... وال... والكتب والكتب المشهورة تدريب الراوي مجلد ككوات صفحة لو بقل يتضبئ تضباتا يعني وحو تلمام يا حديثك هدوها مع عقلك خلافان ومركا وح يعني وح سورو بكربان وحي خلافه أما منقولك خلافه حديث آه يعني حديث متواتر كا أما مركا آيات القرآن كا وخلافه شمعي وح ليلادية تأويل لأنه كسورة قالها أما وصوش كور إماده وبمعنى كتبتي إسلام كاللقوايو يا كتبتي أحاديثته sunanka iyo masaaniidda iyo waxa weeye sixaaxyada iyo fawaa'idda iyo ajsaada iyo iyo macaajimta yacni anwaacda markaa yacni kutub alaxaadiis haddii laga waayo yacni markaasna waxaad ka xukuntaa oad ogaataa inuu markaa mawduuc yahay ibnu jawzi baa fasiro wuxuu yihi munaaqadatu lilusuul waxaa looga jeedaa wa macnaa munaaqadatihi lilusuuli an yakuuna khaarijan can dawaawiin alislaam kutubtii islaamka in laga waayo taasaa waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye waa munaaqada lilusuul waxaa ka mid a kutuba axaadiista la waaye ee aan markaysaga culammadu ay yidhaahdeen lama hayo xadiiskii jaabir ee tilmaamaya nebiga sala allahu alayh wasalam wax la abuuray isagaa ugu horreeyo nuurka nebi maxamed baa uga horreeyey yacni xadiiskaasi waa mawduuco waa been abuur suyuudina waxa uu tilmaamay xadiisku inuu baatil yahay buu tilmaamay yacni culamo kalena waxay sheegeen xadiisku inuu mawduuc yahay buay sheegeen waxay odhan jireen marka yacni waxay ku yaallaa musanafka cabdirazaaq kiina waa laga waayey kiina waa laga waayayo markaysaga kuma jiro marka calaa kulli xaal axaadiis badan ayaa markaysaga mawduuc ah culammadu musanafaad bay ka alifeen musanafaadka in la raajaca fiican oo waxa weeye ibnuljawzi waxa uu ka alifay musanaf yani marka la yidhaahdo alla'aali masnuuca yani alla'aali masnuuca fi lakhbaari almawduuca magac noocaasu marka magaciisu ahaa marka taasna waxa weeye waa suyuutina kitaab buu leeyahay oo markaa yani khulaasaynayo yani marka alaxaadiis mawduuca magacaasu ahaa yani laali almasnuuca mala waxaan filayaa inuu ahaa suyuudi adigu calaa kulli xaal kutub badan baa laga alifay hase ahaatee ibnuljawzi yani bacdi axaadiista ka mida uu ku xukumay mawduuc inay yihiin aan mawduuc ahayna saxiixa ayaa jira marka waxa weeye calaa kulli xaal taasina waa sidaas yadaa weeye waxyaalaha nebiga loo nisbaynayo bacdi baana been ah oo taasina waa shay muxaqaq oo mushaahad oo la arkay markaysaga weeye wax badan baana lagu been abuurtay aalaaf mu'allafa ayaa lagu been abuurtay nebiga sala allahu alay wasalam shaygu hadduu been yahay oo kadib yahay ama mawduuc yahayna yani ma aha markaysa waxaan markaa in yani yani xataa la sheego maaha allahuma ilaa iyadoo la caddaynayo inuu been abuur yahay mooyaane inuu been abuur yahay mooyaane si kale in looga sheegaa marnaba maba banaanaba sidaas iyada ah yani markaa weeyaan yani waxaa dhici karta culammada qaarkood in axaadiista qaar qusuuru ay ku samayso oo ay yidhaahdaan marka mawduucu waxa uu ka mid yahay qaybta daciifka sidaas aawoodee ay iskaga ilaaqaan daciif hadhowba waxaa laga yaaba mid kale inuu yimaado uu yidhahdo daciifka fadaa'ilacmaal waa loo qaadan karaa oo iska qabsado mana oga miskiinku waxa weeye xadiisku inuu mawduuc yahay oo been abuur yahay yani saas markaa kama warhayo wuxuu iska qabsado un qowl markaa yani caalim yidhi xadiisku waa daciif a marka macnaheeduna maaha xadiis kastoo daciifa in fadaa'il acmaal loogu camal fali karo baxsi baa ku sugan mas'alada noocaas ah iyadoo aan ashaalatanba laysku waafaqsanayn inkastoo uu nawowi ku sheegtay yani itifaaq haddana khilaaf baa markaysagaa muxaqaqa oo markaa la haya waana inagii soo sheegnay haddii itifaaq la sheegto aynay caarido culamada qaarkood inay khilaaf soo naqliyaan yani markaa qudima almuhbitu cala annaafi ka khilaafka sugayaa laga hormarinaya ka khilaafka nafyinaya sidaa waa inagii hore usoo sheegnay alaa kulli xaal waxa markaa uu yidhi khabarulaaxaadkii yani khabarkii aaxaadka ahaa ee aan mutawaatir ka ahayni hadday ku jirto dawaaci yani tawaatur hadday ku jirto xaalka noocaasna oo uu tawaaturi waayo iyadana waxa markaa yani la odhanayaa waa mawduuc waa been abuur baa la odhan asbaabta markaa dawaacida keensanaysa tawaaturka waxa weeye khabarku inuu aad gariib u yahay ama inuu usuusha diinta ka mid yaho wax qarsoonaani karaba aanu ahayn sida waxa weeye nin baa waxau yidhi masaajid magaalada yani magaala waxay leedahay masjid jaamic keliya masjid jaamicu waa buuxsamaayo dad badan iyo khalaa'iq fara badan baa ku tukada nin keliya wuxuu soo naqliyo oo siqa ah oo lagu kalsoon yahay war maanta jimcihii waxbaa naga helay khatiibkii markuu mimbarkii kooray oo khudbaddii dhexda kaga jiro ayuu khatiibkii markaysagaa mimbarkii ka soo dhacay naftuna waa ka baxday khatiibkii dhimay mimbarkaanu ka soo dhacay warka noocaasi waa war qariiba waana war keensanaya dadku inay wada sheegaan nin keliyo mawsuuq oo lagu kalsoon yahay hadduu soo naqliyo cid labaad la sheegi weydo xaalka noocaasa waxaa la odhanayaa warkaasi waa mawduuc baa la odhanaya waayo dawaaci tawaatur baa ku jirta waanu tawaaturi waayo waxaa la mid a masaladu hadday tahay masale aada u muhima sida yani raafidadu warkay sheegatay ay yidhaahdaan yani cali ibnu abi aalib nebigaa u dardaarmay khilaafada oo yidhi anta wasiyii caliyow waxaa tahay kii aan markaa u dardaarmaa tahay haddii aan dhinto adigaa khilaafada warka noocaasi hadduu jiro wuxuu noqon lahaa war tawaaturo oo war qarsoomi lahaa ma aha mar hadduuba tawaaturi waayey mawduuc iyo been abuur weeye mawduuc iyo been abuur yacni warkaasi weeyaan marka wahaakada marka waxa weeye waxyaala dacaawi tawaatur ku jirto ayaa waxa weeye waxaa dhici kartaa culamada qaarkood baabulfadaa'il inay iska cuskadaan sida yani qoraxdaa loo soo celiyey caliy bnu abi aalib iyo yani warka noocaas oo kale dawaaci tawaatur baa ku jirta waa khabar aada u qariiba cadceediio markaysa waxaan markaa dhacday amaba yani markaa godka sii gelaysa ayaa waxa weeye nebigu markaysa waxaan markaa yani uu ilaahay u baryey dabeedna cali ibn abi aalib baa loo soo celiyay qoraxdii baa dib casar ka noqotay warka noocaas oo kale war qarsoomi lahaa ma ahe waxa weeye mashriqiyo maqrib buu ka dhici lahaa marka waxa weeye yani raawi baa soo naqliyey sanadkiisa marka waxa weeye waqtiyada qaar wax loo taxsiiniya iyo haddii la yidhaahdo maba soo naqline yani waxa weeye war la qaadanayo maha waa mawduuc waa been abuur waman tafaa waxa ay mid u nisbeen man tafaa wixii maqnaada wujuuduhu jiritaankiisu oo min nasi nas ahaatay cinda dawi lxadiisi kuwa xadiiska u saaxiibka agtooda laga waayay bacda alfaxsi baadhitaan la baaday iyo taftiish la fatishay dabadeed wa bacda maa yunsabu ka loo nisbeeyey qayb ka midana markaa u nisbe linabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga loo nisbeeyena beenu nisbee qaarkood wa khabara alaaxaadi khabarulaaxaadkana markaa beenu nisbee fi saniyi qowlka mashhuurka ee muuqanaya qowlka mashhuurka ee caankaa marka lagu socdo xaysu dawaaci naqli goortii waxa weeye markaa rarista lasoo raraa yacni tawaaturan lagu soo raraa yacni naraa taqarruran laha yacni markaa sugnaansho aynu markaa u arkayno low qaalahu hadduu nebigu low qaalahu hadduu odhan lahaa aynu markaa sugnaansho u arki lahayn xaalka noocaasana wuxuu noqonayaa inuu kadib yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبه منحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها, وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والقطع بق والبعض بقطع ينطقه وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفيه إلى ما قد خلا مع دواعي رده من مبطله كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضري ومودع من النبي السمع يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار وخبر الآحاد مظنون عرام عن القيود في الذي تواتر والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحداق وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير دائن القرينة احتوى قال الناظم رحمه الله واقطع بصدق خبر التواتر واقطع قطع يقوب كيري oo yacni markaa yaqiini malaha yani male ha ka dhigina markaa qaطci oo goo oo si wax jalaazima oo yaqiiniya ka dhig bisidqi khabari tawaaturi khabarka tawaaturku khabarka mutawaatirku uu sheegayaa inuu markaa dhab yahay wasawi markaasin buu ku yidhi bayna muslimin wa kaafiri gaal iyo muslimna labadaba markaa yacni sin oo waxaad tidhahdaa mid walba khabarkiisu waa tawaaturi karaa muslimiinta sida khabarkoodu muslimiinta sida khabarkoodu u tawaaturi karaa gaaladana khabarkoodu u tawaaturi karaa wallafdi waalmacna waxaad kaloo sintaa yacni lafdiga iyo macnaha labadaba sin oo waxaad tidhaahdaa waxaa jira markaa mutawaatir lafdi ah iyo mutawaatir macnawi ah wadaaka khabaru man caadatan kadiibuhu munxadiru wadaaka kaasoo mutawaatirka ahi khabaru man yacni kii warkiisa weeye ee kadibuhum beennimadiisa been inuu sheegaa munxadiru ay mamnuuc tahay caadatan ay filcaadati yacni marka caadada ama barashada gudaheeda can hayri macquulin aynay ka sheegayaan wax aan macquul ahayn bimacnaa wax aan markaa fakeraad iyo caqli ku saabsanayn oo wax maxsuusa oo waa maqlay iyo waa arkay ay wax ka sheegayaan laakiin waan fakeray iyo waa ila noqotay aan ahayn wa awjib waajibi alcadada tirada waajibi min hayri taxdiidin yacni xadidaad la'aanteed aanad qadar mucayana aanad ku xadaynin calaa maa yuctamadu qowlka la ictimaadayo marka lagu socdo halkana wuxuu inaga warramayaa akhbaartii inay qaybsanto oo waxay u qaybsantaa laba qaybood oo aaxaad iyo mutawaatir labadaa qaybood bay u qaybsantaa sida jamaahiirtu ay qabaan qolo kaloo yidhi markaa nooc kaloo saddexaad baa jira waa jiraan waa inoo keeni doonaa marka khabarkii aaxaadka ahaa yacni waa isagana waa inoo tilmaami doonaa waa inoo soo socdaa khabarka markaa mutawaatirku inuu saadiq yahay oo uu run yahay arrinkaa qaطci oo goo oo bimacnaa si yaqiinoo hubaala u rumee oo ha ka dhigin markaa mid ixtimaal geli kara waxaad tidhahdaa waa maqduuc oo waa la hubaa khabarka mutawaatirku inuu dhab yahay oo uu run yahay waxaanad markaas intaa gaale iyo muslimiinba waxaad tidhahdaa khabarkoodu waa tawaaturi karaa culammada qaarkood baa waxay yidhahdeen islaamnimoma loo shardiyaa khabarka mutawaatirka bacdi culammada ka mida oo ibnu cabdaan oo shaaficiyada ka midii ka tirsan yahay baa waxay yidhaahdeen islaamnimo waa loo shardiyaa oo gaalada warkoodu ma tawaaturi karo oo waxa weeye been inay isku waafaqaan mustaxiilba noqon maysee waxay iska noqonaysaa wax mumkina waayo gaalnimada ilaahay laga gaaloobayaba way isku waafaqeen maadaama taaba ay isku waafaqeen yacnii been markaa ka sokaysa inay isku waafaqaanna way ka sahlan tahay sidaas aawadeed warka gaalo yacnii sidiisaba ma tawaaturi karo ayay yidhahdeen daa'ifadaasaasaa ku tagtay jamaahiirtuse waxay qabaan khabarka markaa gaaladu daabitkuunbaa loo ogayaa shuruudaha afartee mutawaatirku leeyahay hadday ku oofsanto mutawaatir waa noqonaya laakiin shuruudahaasi siday u oofsantuunbaa dee markaa la hubinayaayo hadday oofsami weydo dee khabarkii wuxuu u tawaaturi waayey shuruudihii inay dhammaystirmi waayeen buu u tawaaturi waayey laakiin khabarku inuu khabar gaala yahay markaa sidaa uma tawaaturi waayin marka calaa kulli xaal jamaahiirtu waxay qabaan in waxa weeye gaalada warkooda inuu tawaaturi karo haddii shuruudahaasi ay ku dhammaystirmaan oo afarta shardiya uu matniga inoogu sheegaya haddii laga wada helo qolyo kale oo markaa ku sii daray oo yidhi cadaalad baaba la shardiyaa waa jiraan laakiin qowlkaasi waa qowl isagu aad u gariib ah oo qowlka ku saabsan markaa cadaalad baa la shardinayaa waa qowl gariibaan markaa isagoo aan la ictidaadaynba lafdiga iyo macnahana sid oo lafdiga iyo odhaahdu waa tawaaturi karaan yacni lafdi isku mida ayaa mutawaatir noqon kara mid kalena waa dhici kartaayoo macnuhu inuu tawaaturo alfaaddu ay kala duwan tahay taa lafteeduna waa suurowda waxaa la yidhaha atawaaturu lafdi iyo atawaaturu almacnawi yacni sidaas iyadaabaa la kala yidhaahdaa tawaaturka lafdiga waxaa ka mid a yani man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar ninka markaa yacni iga sheega been xaaluu yahay mid u kasaayo u qasdinaayo uu yahay falyatabawa' maqcadahu min annaar meesha uu naarta ka fadhiisan lahaa ha diyaarsado oo ha u diyaargaroobo marka waa mutawaatir lafdi ah yacnii saxaabada qaarkood lafdada markaa mutacamidan ah markaa may soo warin waxay soo wariyeen man kadaba calaya falyatabawa' maqcadahu min annaar marka lafdiganna yacni mutacamidan ahna jamac jamaaco badan baa ku dartay sidaas aawadeed laftiisu waa mutawaatir inkastoo uu yahay tawaaturka inta kale tawaaturtay mid ka yasiran ay tahay waxaa kaloo inoo tilmaamayaa shardi kale oo markaa yacni loo shardinayo shardigaasi waxa weeye waa inay been inay isku waafaqaan waa inay noqonaysaa mustaxiil waa inay noqonaysaa been inay isku waafaqaan waa inay mustaxiil noqonaysaa caadada waa inay mustaxiil ku tahay oo aynay ahayn wax mumkina oo suuragala inay been isku waafaqaan haddii laakiin ay suuroobi karto inay been isku waafaqaan khabarkaasi mutawaatir noqon maayo waa inay tahay markaa caadada inay markaa gariib tahay aynay suuroobi karaynin inay been intaasoo dhan isku waafaqaan marka aynay suuroobaynin dabaqaad badan oo kala duwan oo aan markaysagaa warna isku xidhin ayaa markaysagaa soo wariyey sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa yacni waa mutawaatir shardiga kale saddexaadee uu leeyahay ama qaydka kale uu u dhigayaa tacriif ahaan waxa weeye waxa markaa ay sheegayaan waa inuu yahay waxaan macquul ahayn sida waa fakarnay oo saasay noola muuqatay ama saasaanu aragnay oo bimacnaa markaa maskaxahaan u garannay taasoo kale markaysagaa mutawaatir noqon mayso saas aawadeed ba qaarkood waxay yidhaahdeen qolyaha markaas falaasafadu waxay ku ijmaaceen inuu caalamku qadiim qadiim yahay caalamku inuu qadiim yahay bay falaasafadu ku ijmaaceen yacnii warkaasi la odhan maayo falaasafadii intay fakereen mid walo ka midiba markaa uu yidhi kuwoodii markaa yacnii aan muslimiinta ahayn caalamku waa qadiim marka ay yidhaahdeen yacni la odhan maayo waa mutawaatir sababtu waxay tahay markaa shardi ama xadkii wax ka midabaa maqan oo ah markaysaga wax markaa maxsuusa kuma saabsanee wuxuu ku saabsan yahay wax macquul ah ayuu ku saabsan yahay sidaas aawadeed khabarkaasi mutawaatir noqon maayo waa khata maxdi ah shardiga markaa afraada ama markaysaga waxaan markaa fasliga kale raacayaa waa in cadad markaa badani waa inuu waajibayaa cadad badani waa inuu waajibayaa laakiin waxa weeye wax taxdiid ah sida markaa muctamadkaa taxdiid markaa loo yeeli maayo oo lama odhanayo tirada intaasa ayaa waxa weeye yacni markaa noqonaysaa tirada markaa mutawaatirka soo warisa oo meel kasta oo tiradaa lagu arko khabarkoodu wuxuu noqonayaa khabar yaqiiniya oo dhaba ayuu noqonayaa yacni sidaas iyadaa markaa la odhan maayo waayo cadad mucayana oo iskale waxa weeye yaqiin inay had ya jeer faa'iideeyaan meel kastay ku sugan yihiin ee ma jirto waxaa dhici karta cadad inuu ku faa'iideeyo yaqiin cadad kalena cadadkaana meel kale aanu ku faa'iideynin yaqiin aanu ku faa'iideyn oo ay ku xidhan tahay axwaasha iyo qaraa-inta iyo ciday ka dhacaysay waxyaalo badan marka ay ku xidhan tahay waxa uu yidhi markaa musanifku waqtac markaa qaطci oo yaqiini buu ku yihi bisidqi khabari tawaaturi khabarka mutawaatirka yacni runnimadiisa qaطci iyo yaqiini wasawi sin buu ku yidhi bayna muslimin muslim iyo wa kaafirin kaafir labadaa markaa yacni dhexdooda sin oo waxaa tiraa mid walba khabarkiisu waa tawaaturi karaa wallafdi waalmacna lafdiga iyo macnaha labadaasna markaa sin oo waxaad tidhahdaa markaa mutawaatir lafdigaa jiro lafdigiisu tawaaturay iyo mid macnawi oo macnihiisu tawaaturay labaduba waa jiraan وذاك خبر وذاك kaasoo mutawaatirkii khabaru man kii warkiisaa la yidhaahdaa kadibuhum beennimadiisu munxadiru ay mamnuuca tahay caadatan ay fi lcaadati caadada gudaheeda ay ku tahay mid mustaxiila can gayri macquulin waxaan markaa yacni macquul ku saabsan wax la caqliyeynayo oo maskaxda uun lagu garanayo o lagu halee haleelayo xiska markaa qarsoon ama maskaxda lagu haleelayo waa inaanu ahayn ee inuu yahay wax maxsuus oo xawaasta daahirkaa markaa lagu markaa haleelayo o lagu garan karo sida waa arkay iyo sida waa maqlay wa awjib waajibi alcadada tiro waajibi min gayri taxdiidin xadidaad lagu xadidayo lagu qaydayo la'aanteed yacni markaa cadad mucayana calaa maa yuctamadu qowlka la ictimaadaya marka lagu socdo wa qiila waxaa la yidhi waa la xadaynayaa yuxadadu bilcishriina cishriin baa lagu xadaynayaa aw biaksara ama cishriin wax ka badan baa lagu xalaalay lagu xadaynayaa aw bialaaiina ama soddon baa lagu xadaynayaa aw isnay cashara ama laba iyo toban baa lagu xadaynaya ilqaau arbacati afar in la ilqaynayaa raajixun fiihi yacni markaa afar in la ilqaynayaa fiihi markaa ay cadadu tawaaturka markaa gudihiisa in afar la tuurayo aan markaa tawaatur la xisaabinayn raajixu mid raajixoo miisaan badan weeye mid miisaan lehoo raajixa weeye wamaa calayhaa zaada wamaa zaada wixii markaa yacni ka dulmara oo ka kordha calayhaa markaa yacni afarta ka kordha oo ka badan fa huwa saalixu saalix buu u yaho waa u suubamaa in la yidhaahdo markaa tawaatur waa faa'iidaynaya waxa uu inoo tilmaamayaa culammada qaarkood inay tiro xadideen tirooyinka ay xadideenna waa ku tanaaqudeenoo tirooyin badan oo kala duwan bay sheegeen qaar waxay yidhaahdeen tiradu waxa weeye waa labaatan bay yidhaahdeen labaatan meesha yacni ay soo xadiiska ay soo wariyaan wuxuu noqonayaa mutawaatir wixii ka yaray labaatanna mutawaatir ma aha bacdi kale waxay yidhahdeen meel labaatan waa laga badinayaayo waa soddon bay yidhaahdeen qaar kale waaba ka sii dareen qolyaha markaysaga yacni markaa biaksara qabo waxay yidhaahdeen qaar kaloo ka midi yacni toddobaatan baa markaa la lagu xadaynayaa bay yidhaahdeen oo toddobaatan khabarka ay soo wariyaan waa mutawaatir wixii ka yari mutawaatir ma aha qaar kale waaba ka sii badiyeen oo waxay yidhaahdeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban cadada ahla bedrin reer beder markaysaga waxayn markaa tiradoodii intay ahayd intaasoo kalea khabarkoodu mutawaatir noqdaa wixii ka yar markaysaga mutawaatir maba aha sidaas iyadaa bay yidhaahdeen qaar kale marka waxa weeye afartankay yidhaahdeen ayaa markaa mutawaatira bay yidhaahdeen marka aqwaal badan oo kala duwan bay ku tageen qaar kale waa ka yareeyeenba cishriinka oo waxay yidhahdeen laba iyo toban ayaa markaa mutawaatirka cadadka markaa yacni uu ku sugnaanaya ay noqonaysaa bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen kollayba afar markaa iyadu kama mid aha markaa mutawaatirka tiradeeda laakiin shanta way ka taradudeen oo qaarkood waxay yidhaahdeen waa dhici kartaa inay noqoto laakiin may jesmin oo waxay yidhaahdeen yacni tawaquf bay ka sameeyeen shantumu mutawaatir baa mise ma aha afartu mutawaatir ma aha waxay u yidhaahdeen waxay yidhaahdeen markaa afarta waxaa la yaqaanaa shuhadada yacni markaa markhaatiyada soo yacni sheegaya ama ku markhaati kacaya zaaniga labada markaa sinaystay kuwa ku markhaati kacaya afar tiradoodu weeye afar tiradoodu yaday yihiin haddana waxaa la yaqaanaa waxaa markaa yacni loo dhigayaa markaa cadaaladooda inay markaa sugnaato oo waa in mid kastoo afartaa markhaati kacaya ka mida waa in markaa la taskiyeeyaa oo markaa waxa weeye cid ka markhaati kacda ninkan inuu cadli yahay waa in la helaa cid markaa ka markhaati kacda ninkan inuu cadli yahay waa in la helaa marka waxa weeye hadduu khabarkoodu afarta mutawaatir noqon lahayd oo qaci yaqiiniya ay faa'iidayn lahayd wax markaa taskiye la yidhaahdo uma baahdeen waxaana la og yahay shuhaadada markaysa waxaan ama markhaatiyada zinada ku markhaati kacaya inay u baahan yihiin taskiye wax la yidhaahdo in la taskiyeeyo oo la ammaano oo laga markhaati kaco cadaaladooda inay taa u baahan yihiin khabarkooda hadduu qaci yaqiinaya sidiisa u faa'iideyn lahaana yacni wax markaa taskiya uma baahdeen sidaas aawadeed kollayba iyadu afar yacni ma aha cadadkii mutawaatirka ma aha laakiin markaa shanta culamada qaarkood waa ka tawaqufeen oo baaqilaani oo kale iyo sida laga soo naqliyaa inuu shanta ka tawaqufay inuu noqon karo iyo in kale yacni markaa sidaas yadaabaa laga soo naqliya wamaa calayha zaada fahuwa saalixu saalix buu u yahay bimacnaa inuu yani mutawaatir noqdo saasuu ka tilmaamaya marka bacdi culammada ka mida iyagu jasmiyeyba markaysagaa shantu inay mutawaatir bacdi ka midina waa ka tawaqufeen qolyaha qaarkood oo ka sii yaro badiyey baa jiroo yidhi toban yani markaa toban waxay soo wariyaan khabarkaasi waa mutawaatir laakiin toban wixii ka yar ma ah waana sida suyuudi kitaabkiisa uu axaadiista mutawaatirkaa ku ururiyey waa dariiqaduu maray oo wuxuu markaa toban markaa yacni toban ay soo wariyaan wuxuu ka dhigay markaa mutawaatir buu ka dhigay wixii toban ka yarna wuxuu yidhi markaa mutawaatir ma aha sidaas yadaa ayuu markaa maray calaa kulli xaal culammada muxaqiqiintii waxay ku tageen oo yidhaahdeen tiro mucayana oo iyadu iskale inay qaطci yaqiin iyo faa'iidayso ma jirto hadday toban tahay iyo hadday labaatan tahay iyo hadday soddon tahay iyo hadday ka badan tahay iyo hadday ka yar tahay yacni waxyaalo fara badan oo isbiirsaday ku xidhan tahay waxaa dhici karta tiro ayaa markaa yacni meel ama maqaam bay waxay ku faa'iidaysaa qaطci yaqiin iyo maqaam kalea waxaa dhici karta inayna ku faa'iidayn maqaam kale ayaa waxaa suurtoobi kartaa inaynay ku faa'iidayn ayaa dhici karta sidaas aawadeed raajixu waxa weeye waxaa laga eegayaa war caadatan inay been isku waafaqaan markaa mustaxiil ma tahay mise ma aha taasunbaa laga eegayaa laakiin tiro mucayan oo la fiirsanayaa ma jirto wa awjib alcadada min gayri taxdiidin calaa maa yuctamad wuxuu kusii bayaaminayaa un yacni tiradii la shardinaya inbuu kusii bayaaminayaa afar shay baa loo sheegaya markaa mutawaatirka saddex horuu inoogu soo sheegay yacni qaydka koowaad ama tacriifka jinsigiisu waxa weeye waa inuu markaa waa in yacni markaa yacni cadad badani waa inay soo wariyaan cadadkaasi waa in caadadu mustaxiil ka dhigaysaa yacni inay been isku waafaqaan wax maxsuusa waa inuu markaa hadal yacni waxay soo warinayaan uu ku dhammaanayo saddex baynu markaa haynaa shardiga afraad wuxuu ku tilmaamayaa in tabaqaadka sanadkao dhan caynkaa yihiin wa awjiban fii tabaqaati sanadi buu ku sheegay wa qiila waxaa la yidhi bilcishriina an yuxadadu waa la xadaynayaa bilcishriina labaatan baa lagu xadaynaya aw biaksara ama wax ka badan baa lagu xadaynaya aw bialaaiina ama soddon baa lagu xadaynaya aw isnay cashara ama laba iyo toban baa lagu xadaynaya ilqaau larbacati afar in la ilqaynayo fiihi cadadu tawaaturka gudihiisa yacni raajixun mid raajixa weeyi wamaa calayha zaada wixii ka batana fa huwa saalixu isagu saalix buu yaho waa u suubamaa in yacni markaa la yidhaahdo waa mutawaatir wa awjiban waajibi fii tabaqaati sanadi sanadka tabaqaadkiisa gudihiisa waxaad waajibisaa tawaaturan tawaatur waajibi wafqan lada tacadudi wifaaq laysku waafaqsan yahay darteed ku waajibi lada tacadudi marka waxa waye dabaqaadka sanadku uu ay tacadudaan agteeda wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yacni hal dabaqo hadday ka badato yacni sanadka mutawaatirku ee dabaqaadka oo dhan dabaqo kasta in looga baahan yahay inay shuruuduhu ku oofsamaan oo inay kaafi ahayn bacdu dabaqaat inay markaa xaddu tawaatur ay gaadhaan dabaqaadka qaarkoodna aynay gaadhin dabaqo kastaoo dabaqaadka sanada sanadka ka mida ama silsiladda sanadka markaa yacni dabaqo kasta oo ka mida waa inuu cadad fara badan oo caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan waa inuu ka soo wariyo cadad fara badan oo ay caadadu mustaxiil ka dhigayso waa inuu ka soo wariyo marka dabaqaadka sanadkao dhan ayaa arrinkana loo shardinaya wa awjiban waajibi fii tabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa gudihiisa waxaad ku waajibisaa tawaaturan tawaatur waajibi wafqan wifaaq la isku waafaqsan yahay darteed ku waajibi lada tacadudi marka dabaqaadka sanadku ay bataan walaa yufiidu lqaطca maa yuwaafiqu walaa yufiidu ma faa'iidaynayo alqaطca qaطci faa'iidayn maayo maa yuwaafiqu wixii waafaqayaa lijmaaca ijmaac waafaqayaa qaطci faa'iidayn maayo walbacdu bacdi culammada ka mid biqaطcin yandiqu yandiqu waa hadlayaa biqaطcin qaطci buu ku hadlayaa oo inuu qaطci faa'iidaynayo ayuu markaa ku hadlayaa khabarulwaaxidkii ama khabarulaaxaadkii hadduu markaa ijmaac waafaqo inuu qaطci faa'iidaynaya ku hadlayaan culamada qaarkood wa bacduhum bacdi culammada ka midina yufiidu ay markaa yantiqu yani ama qaala wuxuu yidhi yufiidu waa faa'iideynayaa xaysu cawala goorta markaa ay cuskadeen yacni markaa goorta ay cuskadeen ay ahlulijmaaci calayhi markaysaga xadiidka aaxaadka markaa ay cuskadeen waxau halkan inoo tilmaamayaa xadiiskii aaxaadka ahaa haddii ijmaac raaco oo ijmaac markaa waafaqo ma qaطci ma faa'iideynaya mise ma faa'iideynayo taas wuxuu inoo tilmaamayaa mas'alada noocaasa inuu khilaaf ku sugan yahay oo saddex qowl uu ku sugan yahay waxaanu markaa arjaxay qowlka ku saabsan inaanu qaطci faa'iideyneynin inaanu qaطci faa'iideyneynin ayuu markaa waxa weeye arjaxay laba qowloo dambaa qowl wuxuu leeyahay maya iطlaaqan buan markaa ugu faa'iideynayaa qaطci bacdi kalena way kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen ma ijmaaca isaga loo cuskanayay mise wax kale loo cuskanaya haddii isaga loo cuskanayay wuxuu faa'iideynayaa xadiidka aaxaadka haddii isaga loo cuskanayay wuxuu faa'iideynayaa qaطci yaqiiniya haddii markaa ijmaaca wax kale loo cuskaday oo aan markaa loo cuskanin xadiidkan aaxaadkaa markaa qaطci ma faa'iideynayo saasay u kala tafsiiliyeen kuwo kalena yacni sida uu sheikhu maraye markaysagaa shaarixuna uu tilmaamayo inuu saxiixiyey waxa weeyaan in usuuliyiinta agtooda ay sixo badan tahay hadduu ijmaacu khabarul aaxaad waafaqo inaanu qaطci faa'iideyneynin qaطci inaanu faa'iideyneynin sababtuna waxay tahay waxa bannaan wax kale inuu mustanadkoodu yahay ay cuskadeen marka calaa kulli xaal masalada noocaasana khilaafkaas baa markaa ku sugan asalka mas'alada khabarul yani khabarul aaxaadku sidiisa qaطci yaqiiniya ma faa'iideeya mise ma faa'iideeyo dib buu ka keeni doonaa dib ayuu ka keeni doonaa oo isagan masaladii asalkii ka warramay buu masale ka farcamaysa haddana markaa uu keenay oo uu soo hormariyey walaa yufiidu ma faa'iideynayo alqaطca qaطci ma faa'iideynayo maa yuwaafiqu wixii waafaqaya lijmaaca ijmaac waafaqaya yacni qaطci faa'iideyn maayo oo inuu marka ijmaac waafaqayo qaطci ku faa'iideyn maayo walbacdu bacdi culammada ka midina yandiqu waa hadlayaa biqaطcin qaطci buu ku hadlayaa inuu qaطci faa'iideynayo ku hadlaya markuu ijmaac waafaq markuu ijmaacu waafaqo wa bacduhum bacdi culammada ka midna yufiidu ay qaala wuxuu yidhi yubfiidu waa faa'iideynayaa xaysu cawala goortay cuskadeen ay ahlulijmaaci baa cuskaday calayhi markaysaga waxay cuskadeen khabarul aaxaadkaasay cuskadeen markaa waxa weeye qaطci yaqiiniyuu faa'iideynaya haddii kale faa'iideyn maayo oo qaطciga yaqiinigaa waxa uu ku faa'iideeyey majmuuca isku faa'iideeyey ijmaaca iyo khabarul aaxaadkii oo wada socda labada oo isgarabsanaya ayaa markaa majmuucay ku faa'iideeyeene keligii markaa khabarul aaxaadku kuma faa'iideynin sidaas yadaabay u wadaa wanfihi idaa maa qad khalaa wanfihi markaa nafyi yacni qaطciga nafyi idaa maa qad khalaa hadduu markaysagaa ka madhnaado maca dawaaci raddihi min mubdili yacni hadduu ka madhnaado markaysa waxaan markaa raddi la radiyo hadduu ka madhnaado maca dawaaci raddihi yacni markaa iyadoo iyo weliba jirto ay weheliso raddigiisa wax u yeedhayo oo markaa sababaya min mubdili mid markaa baatil gareeyo oo bimacnaa buriya inuu raddigaasi ka dhaco yacni waxa weeye xagga kale ku tacalluqdaa wanfihi markaa nafyi markaa khabarul aaxaadka yacni qaطci yaqiiniya ka nafyi idaa maa qad khalaa hadduu ka madhnaado min mubdili mid markaa baatil gareeyo oo buriya hadduu ka madhnaado maca dawaaci raddihi min mubdili waxay ku tacalluqdaa khalaa bay ku tacalluqdaa maca dawaaci raddihi raddigeeda wax raddigiisa wax sababayo oo markaa yacni u yeedhaya hadduu jiro kamaa yadullu likhilaafati cali sida markaa waxa weeye uu ku tusinayo khilaafadii cali oo kale yacni khabarka khilaafada cali oo kale ku saabsanay siduu markaa ku tusinayo waxa markaa uu inoo tilmaamayaa haddii khabar lasoo wariyo khabarkaas yacni iyadoo dawaaci umuro sababaya in la baatilgareeyo oo la radiya ay jirto oo umurihii sababaya oo meesha taalla haddana la radin waayo oo layskaga aamuso xaalka noocaasa qaطci yaqiiniya ma faa'iideynaya mise ma faa'iideynayo khilaaf baa marka isagaa ku sugan khilaaf ayaa markaa ku sugan waxa uu markaa shiikhu arjaxay inaanu qaطci yaqiiniya faa'iideynin qaطci yaqiiniya inaanu faa'iideynaynin ayuu markaysaga waxaa ku tegey oo ibtaalka markaysa waxaan le in la baatilgareeyo oo la buriyo aamuska laga aamusay mid keensanaya inuu qadci yaqiiniyo markaa noqdo ma aha bacdi kaleo culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya qadci yaqiiniyo inuu faa'iideeyaa ka dhalanaysa sababtuna waxay tahay dadka waxa weeye marka aamuska ay ka aamusayaan oo dad markaa yacni khabarkooda u tawaaturi kara intay maqleen haddana ay ka aamusayaan khabarkaasina aanu ahayn wax saxa yacni wax dhici kara maaha bay yidhahdeen caadada waa waxaan suuroobi karin bay yidhahdeen bacdi kale waxay kala qaadeen in sukuudkaa iyo aamuskaasi inuu daa'imo iyo inaanu daa'imin oo waxay yidhaahdeen hadduu waxa weeye weligoodba aynay markaa radinin xaalka noocaasa waxa weeye qaci yaqiin yuu faa'iideynaya hadduu laakiin waxa weeye xaaladda hore ee markaa la sheego ay radin waayaan yacni taasi markaa qaci yaqiin iyo ku faa'iideyn maayo sababtuna waxay tahay waxa markaysagaa dhici karta inuu la sugayo xaalad markaysaga inuu la sugayo aamusku ka aamusay ibtaalku khabarkaa markaa baatilgarayn lahaa aamusku ka aamusay inuu jaba la maagan yahay baa suuroobi kara oo waxa weeye uu isleeyahay meeshii waxa weeye maslaxaan hadda ku jirin inaad markaysaga waxaan hadda radido ama waxa weeye mafsada hadda ka dhalanaysa ama waxa weeye gaar baad ugu sheegi doontaa yacni asbaabo badan baa dhici karta markaysaga waxaan markaa inuu uga aamuso laakiin hadduu sukuudkaasi daa'imo oo markaysagaa yacni marnaba laga hadli waayo wuxuu markaa noqonayaa qaci yaqiiniya mid faa'iideynaya sidaasay bacdi markaa culammada ka midina yacni ay mareen oo sidaas yadaabay u kala qaadeen kamaa yadullu likhilaafati cali wuxuu uga jeedaa yacni sida uu shaarixuba markaysagaa baraarujinayo axaadiista qaarkoodoo laga daliishanayo yacni markaa oo sida xadiiska anta minii bimanzilati haaruuna min muusa ama alaa tarda minii alaa tarda an takuuna minii bimanzilati haaruuna min muusa hayra annahu laa nabiya bacdii wakada markaysaga xadiiskuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man kuntum mawlaahu facaliyun mawlaahu marka labadaa xadiis waa laba xadiis oo markaa saxiixa xadiiska markaa yacni odhanaya alaa tarda an takuuna minii bimanzilati haaruuna min muusa hayra annahu laa nabiya bacdii waa xadiis saxiixo muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiska kale odhanaya man kuntum mawlaahu facaliyun mawlaahu xadiiskaasna imaam axmed baa soo wariyey siduu markaa muxaqiquba tilmaamayo sheikhulalbaanina silsilatu xadiisi saxiixa ayuu ku saxiixiyey marka labadan xadiis nimankii waxa weeye reer bani umaye la odhan jiray iyaga oo maqlaya ayaa la werin jiray haddana markaysa waxaan markaa may radin jirin may radin jirin yacni cali inuu khilaafada markaa uga mudan yahay oo uga habboon yahay ayaa markaa axaadiistana markaa ay daliil u tahay mutlaqa markaysagaa khilaafaba inuu u xaqnimo badan yahay oo uu xataa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan uu ka uga xaqnimo badan yahay sidaa shiicadaa ka deliishatay laakiin istidlaalkoodu musallam ma aha culammada ahlu sunnuhuna waxay tilmaameen inaan xadiidkani markaa deliil u ahay oo xadiidka alaa tardaa minii bimansilati haaruuna min muusa yacni hayra annahu laa nabiya bacdii waxay ahayd sabirsiin nebigu sala allahu alayhi wasalam uu caliy bnu abi aalib sabirsiinayo yacnii markuu u baxay ghaswatu tabuuk ayaa waxa dhacday nebigu sala allahu alayh wasalam markaa umuurihii madiina wuxuu sii istikhlaafayoo uu mas-uul uga sii dhigay isaga ka naa'iba yacni wuxuu uga sii dhigay caliy bnu abi aalib markaasaa caliy bnu abi aalib markaa uu calaacalay oo markaa uu yidhi ma waxaad igaga tegaysaa markaa dumarka iyo carruurtaad igu reebaysaa dumarka iyo carruurta miyaad igu reebaysaa markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo sabir siinaya ayuu wuxuu ku yidhi miyaanad ka raalli noqonaynin inaad meeshii haaruun uu muuse ka joogoo kale inaad iga joogto yacni waxaad se kaga beddelanta isagu nebiguu ahaa anigana markaysagaa nebi igama dambeeyo marka adigu nebi ma tihiidam haaruun nebi buu ahaa taasaad kaga beddelan tahay marka xadiidkaas yacni daliishadka ay sidaas iyadaa ka daliishadeen qolyaha markaa raafidada ama shiicadu oo ay yidhaahdeen inuu abubakar iyo cumar iyo cuhmaanba uga xaqnimo badan yahay khilaafaday ku tusinaysaa waxaa lagaga jawaabay markaysaa waxaan markaa bilmanci sababta looga jawaabayaana waxay tahay iyagu waxay ka dhigayaan inay caam tahay oo bimacnaa mar kasta uu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu tegayo yacni iyo wakadaa markuu dhinto inuu waxa weeye khilaafada isagu u xaqnimo badan yahay hadday caynkaa noqon lahaydna waxaa ka dhalan lahayd in nebigu sala allahu alayh wasalam xayaatadiisa inaanu cali mooyaane cid kale khaliifo ka dhigin oo aanu madiine uga dhigeen sidaas yadaabaa ka dhalan lahayd mana dhicin ee mar buu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu khilaafo yacni khaliifa uu ka yeelay markaa reer madiine oo uu istiklaafay in alla intii kale safaradii kale uu baxayey ama uu xaj u baxayey ama uu ghazawaat u baxayey rag kale ayuu khaliifo uga dhigay hadday tahay mar kastoo uu nebiga sala allahu calayhi wasalam la waayo inuu markaa yacni cali khaliifo ka noqonayo hadday sidaas yadaa tahay raggii kale ee badnaa yacni khaliifo ugama dhigeen waxaa la soo naqliyaa markaa ilaa toban saxaabi oo kale ayaa mid walba markaysagaa mar madiine mas-uul looga sii dhigay oo uu nebigu uga sii dhigay sala allahu calayhi wasalam weliba tobankaa goor ee uu markaa mid walba ee uu rag kale markaa uu mas-uulka uga dhigayo sababtu waxay tahay waxa markaa weliba faariq muctabaraa jiray dheh oo waxay ku kala duwanaayeen mararkaa kale waxaa ku baaqi noqon jiray oo ku hadhi jiray dad saalixiina ayaa ku hadhi jiray madiina ayaa ka mid ahay dadka ku hadhi jiray laakiin waxa weeye wakhtigan markaa ghaswatu tabuuka uu nebigu sala allahu alayh wasalam cali ibnu abi aalib uu yacni sii istikhlaafay ee mas-uulka uga sii dhigay yacni madiine waxa ku hadhayay oo keliya ama waxa weeye qof macduura ama qof marka waxa weeye aasim ah oo faasiqa labadaa mid unbaa ku hadhay labadaa mid ayuunbaa markaa ku hadhay marka sidaas aawadeed faariqa muctabarkaabaa weliba markaysa waxa markaa jira raggii uu mas-uulka looga dhigi jirayna waxaa ka mid ah cabdillaahi ibnu ummi maktuum baa ka mid ahaa raggaas ayaa markaa ka mid ahaa waata kale cali ibnu abi aalib laftiisu ma deliishan oo ma odhan khilaafada abubakar iyo waan uga xaqnimo badan oo xadiidkan baa ii deliila ma odhan oo sidaas yadaa ayaan qura isagoo deliishaday markaa lama soo naqlin adilada markaa nusuusta ama aayaadka iyo axaadiistana siday saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam u fahmeen in loo fahmo markaa weeyi a tasliye iyo qalbi qaboojin baana looga jeeday markaa khilaafo mutlaqa markaa daliil uma ah man kuntu mawlaahu fa caliyun mawlaahu marka taa la yidhi laftiisana lafteedana markaa daliil uma aha inuu khilaafada markaa uga xaqnimo badna abubakar iyo cumar iyo cusmaan sababtu waxay tahay inuu waxa weeye inuu waxa weeye ciddii uu nebigu sala allahu calayh wasalam mawlihiisa ahaaday inuu cali mawlihiisa yahay buu tilmaamay laakiin waxa weeye wilaayada lagama nafyin yacni markaa kayrkii oo saxaabada ka mid a saas aawadeedba bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen fadiilo kasta oo cali ibnu abi aalib loo sheego waxa markaysaga ay tahay yacni fadiiladaasi miday uga sii xaqnimo badan tahay ee abubakar iyo cumarna inay u sugnaato way uga sii xaqnimo badan tahay abubakar iyo cumarna inay u sugnaataa way uga sii xaqnimo badan tahay sidaas iyadaa bay markaa yidhaahdeen marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni khilaafo mutlaqa daliil uma ahee haddii la yidhaahdo marka axaadiistani waxay daliil u tahay inuu cali uga xaqnimo badan yahay khilaafada mucaawiye uga xaqnimo badan yahay haddii sidaas iyadaa la yidhaahdo khabarkan akhbaartan ama axaadiistan haddii sidaa laga daliishado waxaa la odhanayaa axaadiistan waa la sheegay iyadoo reer bani umaya ay joogaan oo arrin sababaya marka isagaa inay weliba axaadiista ibtaal gareeyaan oo buriyaanna ay meesha yaallo oo iyagii markaysaga waxaan markaa yacni orodka lagu leeyahay cali baa idinka mudnaa